geeraar ma rabiniyo inaan gabay abuuraye balse ruuxii aan geeriyoonee wax garanaya goor weliba waa inuu dhacdada hadalka geystaye nin walbana garaadkiisa buu hadalkii gaaraye gumaysiga dalkeennii geliyo tacadigu geystay iyo maanta waxaa nala gudboonanga ka iraahdo haddii aan gadaal fiiriyoon soo gadiyey baalal guudahana aan soo jirkii garaashaday baray ma gudboona mandeeq inaan geyna suuqyada oo gorgooriyo heshiis laga galoon gaalumaarinaay ma wax garaadkiibaa go-ay kuwii talaada goynayay ma garaadkaba naaqusoo gaabiska ahaaday mise giniga maanta ayaa loo gadiyey unka mise kuwii gumaysiga kacshaaci dagaalay hoose oon geesiyaal diriira iyo gooyo tala rebin amaan dhalinin dheer garaad ka diga waxa gadaalaya iyo culuma gulla uu sharxo geliyay labtooda garaashada kitaabkiisa iyo galanicideeda mise talaaba lama gelininoo waa la gaarab qaaday soo gaala eebbahay ma oran gibi ahantoodu guushoodu waa wixii dhibaata idin gaarsiiya afkoodaad ka garan waxay qaban guula suu yiriye waxay gunuuday laabtuna ka darantaad ka gaarateen ma in xabaashi geyshkeedu galo goobo barakaysan oo guule lagu caabudo gaar dadkeenna u ah oo ay wanaag gaarsiiyaan guuliyo ammaano hubkaanaga guran oo dhisan dowlad lagu gaaro wanaagaynu goobaynayeen gaabiska ahanay soo gabagabeeyaan dhibkan garay shaacabkeenna guulnoo horseedaan xornimo aynan waali gaarin gaajadana naga saarayaan gobolka naafaysay na gaarsiinayaan horuu markuu gaabiska ahaaday guudahan dadyowga afrikadee la waada goobi ayaa gabal dadkeenna qaban wagaraad xumiye ninkii garaasha dheerlihii madayo goorta uu mariye gadaal waxaa jiruu fiiriya goriya ayaane cidda inuu isagu hoos galee horuu margaarsiiyo gayigiisaba kala gudboon gini la siiyaay afarta ninkii garan lahaa waa horuu go-ay de gablan aan ka taagin buu ahaa ruux garaad badan dhe guray iyo ragiisoo halgamayo gaf loo diray dhe soomaali kala googood iyo goboladeedii dhe gaal soo dhoway gacalna riix garaashadeedii dhe gumaysigii inuu arsan rabo gogol dhigeedii dhe haddii aan su-aal soo gudbiyeen hadalka soo gabsho goormaan heshiis wadaagalloo xabaashi aan garay gurmad samafal inay noo fidshaan gacantii saaxiibka ee la soo gunaanaday dhibkii waana kala gaaray galbeedkii ay haysteen miyaa gaari kari waayay markaabay dhulkala goobi wagala daamaceede ima aadan goydeen haddii aanu gaabalkaygu gadaalkaaga dabnayn markuu geedku oranayay birtii lagu garaacayay ee lagu garaafeeyey gaduu marahayaan saaka nahay gebi ahanteene kan gumaysi gacan siinayo waadan garanayne garaadka gabagaban oon gaarinta weliye goor aan wax gacan kuugu jirin garabna aad beshay oodgeesiyaashaadi guudgoyday madaxooda garda duub intuu kuu xiro geedna kuugu taago gadaal iyo isaga ondayeyn ruux ka argudaya ayuu madaxa ka goynada gabay naftaadii afarta garaad xumidayada gogol dhigedidhe guri gubanaye kiilaha gaasu daydayidhe gargaariyo ninkuu talaabidee gacalka modayey eegadoo haraagi ku yidhi garaashadiisii dheh gaalkii uliitiyo amxar bana gaarabsini gargaarnoo fida kiilahow wa garaad xumiye adig ku garbayn maayo ee howlkalu gudane inta goori goor tahay haddii aadan gaaran dowga markuu geedka kugu soo xiree xariiga ku gabsho gurmad ku yimaadiyo markaad gacan walaal weydo oo gowrac suge ad tahad garan warkaygaasi gurigiisii ruux gubaahayo gaas la daaba taagan ee gacal wixii uu lahaa geed ku waada taagay hadduu gacanta tago cabaa dunida garsiiyo gurmad iyo gargaaruu codsadoo lagala soo gaaro gelow miyuu filan karaa waa gedya badane haddii goosan ari uu dhurwaagajaba'an hayso godkiisii ku soo booqdo oo gacaala weydiisto gargaaruu u fiidiyaa hadday mangal noqonayso gurmad xabaashi inaan dhowranna waa gad noo furaane gumaysigu cadaan iyo madow galabta wajele waxaa garabya badanaanu nahay waay gaali weysay walaalkiis nin gowracuu raboo cadow gargarsaya guushiyo wanaagu ka heli waay gaali weysay gurigiisii ruux duminayee gadaya cidiisii cidda uu gabadsiinka rabo waay gaali weysay hashiisii nin gowracahayo gaawa cuulanaya oo caana gogoobaya waay gaali weysay inuu gaal xarbiyo guri islaam jooga guudihiisa oo aan jihaad lala galayn waay gaali weysay gabdhaheenni gaaladii kufsiga ugu garaardaysay oo aan wax dhilaahi galin waay gaali weysay iyadoo gumaysigii ku fidi gobolladeen oo dhan ingurubba eedayn gurub waay gaali weysay gacmoowada jirbaysaan ognahay xarii ku gooyane gurubaysi lagu gaari maagul wanaag badane masiibadan ka geesiyo ka gaasgaartay qaarankeenna guryaheenna oon dumina iyo gowraciyo layntu gobol gobol in loo kala go-a waaga duurabaye inta liifada u gaabi noon xumaha geed sarno gumaysigan inama kala jale geesan ka ahaano gumaysigaani nama kala jecleeg geesan ka ahano